ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu tacala barakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka qoybar ee dhegeysanaysaan subax wanaagsan saaxiibyaal idaacadda star f m codka gobolka qoybar ee dhegeysanaysaan saaxiibyaal kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka iminkaas si toos ah noogu bilaabana jimco wanaagsan taarikhdu saaka wuxuu ku beegantahay afar labaatanka bisha koob waa bisha koob iyo tobnaad ee novembar sanada labada kun saddex iyo labaatanka xaadimaha xaaladaha guud ee barnaamijkaad ku dhegeysataan dhegeystaan maalmaha isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcuhu iyadoo maanta jimcana ay tahay dhegeystayaal waxaan eegi doonaa xaaladda siyaasadeed ee waddanka markaasi ka taagan iyo weliba sida hadda markaasi ugasoo dabcan hadalkii kasoo yaray mise kasoo baxay madaxweyne ku-xigeenka rigaadayga shagwa sidii hadda looga falceliyey iyo weliba kaalinta hadda markaasi ay ka qaadanayaan madaxda markaasi gobolka waqooyi bari iyo weliba khayradhaanta xoogan ay hadda dirayaan dhibaatada iyo roobabka markaasi iyo weliba fatahadaha ka dhacay gobolka waqooyi bari xildhibaano ayaa markaas iminkan is aruursaday xildhibaano ayaa iminkan markaasi ka hadlaya mise ka doodaya bal xaaladda markaas gobolka waqooyi bari ka taagan dhegeysa gobolka waqooyi bari laga soo doortay ee kountiyada mandheera iyo sidoo kale wajeer iyo gaarisa iyo sidoo kale marsaabit kuwaasoo hadda ay ka doonayaan in bal jawaab deg deg ah ay ka bixiso xukuumadda ruto waa xukuumadda wadanka hogaaminaysa ee ruto bal xaaladda ku aadan elniinooda iyo xaaladda ku aadan gobolka waqooyi bari oo hadda markaasi go-doon noqotay dhegeystayaal arrimahaasi iyo weliba hadda waxyaalaha ka soo baxay ee ka dhashay waxay ka yiraahdeen hadalka madaxweynaha waa madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashagwa iyo sidoo kale xaaladda gobolka waqooyi bari ayaan markaas eegi doonaa hadduu eebaha idmo barnaamijka intuu hawada ku jiro anigoo ajisubakad ayaan ila socodsiin doonaa saaxiibar haddii aad ku sugan tahay ama naga dhegeysanayso ama aad joogto nairobi nawaaxigeeda waxaa naga dhegeysanaysaan hal eber shan dhibic sagaal haddii aad umbaasina waxigeed aad ku sugantan waa hal eber saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiyada tanarivas waa sidoo kale faafi iyo maslaan waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic hal halka wajaari habasweynina ay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera beled xawsuufta banisa raamu lafey sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu baa wadaagtu nahayn waa sagaashan toddoba dhibic eber isyelo balanbala meeru madoogaashina waxay saaxiibada naga dhegeysaneen hal ibr laba dhibic saddex marsaabi dimoyaale xuduudda ethoobiya siddeetan toddoba dhibic toddoba w w w dot star f m dot co dot k halkaasaad nagala socon kartaan applicationka apka waad soo degeysan kartaa idaacadda star f m si aad ola socdo barnaamijka live-ka sida tooska hadda u socdo iyo sidoo kale wararka barnaamijyada waxyaalaha markaas iyo wararka qoran oo halkaasi aad ku dabcan aad ka heli karayso mar waliba aadan joogdoon karta lala socon karta duniyada waxyaalaha markaasi ka dhacaya dhegeystayaal aan dib ugu soo aan dib ugu soo noqono barnaamijka dhegeystayaal intaa mar kale barnaamijka faahfaahintiisa macluumaadkiisana sii gudagelin dhegeysta bal io ogolaada dhegeystayaal inaa markaasi soo qabta mid kamid adaga qaybta barnaamijka waana bangiga k c b waa mid markaasi u wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa damacno bangigan in ka badan ilaa iyo boqol lix iyo labaatan sano waa boqol labaatan waa boqol lix iyo labaatan sano k c b oo ah mid kamid ah hay-adaha maaliyadeed oo lagu kalsoon yahay qaarada afrika ayaa fursad u abuuray shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsatada yaryar ilaa shirkadaha ka caawinta dowladaha dhegeysa fulinta yaryar iyo mashaariicda baaxadda weyn fududeynta weliba koruqaadista nolosha dadka iyadoo markaas loo maray ganacsiga waaro oo la joogteyn karayo iyo liba hindisada asaasiya k c b waxay si hagar la-aanayhi u gudataa hadafka ah in markaasi taageerto dadka oo dhan nooc kasta oo fursad ah ay noqotoba alkudhiga waa for people for beta k c b waxay doonaysaa in nolosha markaasi ka badasho laga bilaabo bedelka magaalada saameynaysa shirkadaha bulshooyinka weliba la haybsooce ee deegaanada fogfog dhegeystayaal k c b adeega aad ka helayso waxaa ka mid ah adeega k c b sahal oo ay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecadda islaamka dhegeystayaal booqo maanta laanta bangiga booqo waxaa booqan kartaa laanta bangiga kugu dhow ee k c b ama waxaad kala xiri kartaa lambarada kale ah eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber eber waa eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama eber toddoba saddex laba hal sideed toddoba eber eber eber lambarkaaslambaradaasi si toos ah odogala xiriir karaysaa dhegeystayaal k c b for people for better ayaa lagu leeyahay dhegeystayaal aan dabcan aan kugu daray mid kale ee adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeysan waana shirkada isgaarsiinta safaricom ayaa mar walba macaamiishu haysa adeegya wanaagsan ay ku farxaan macaamiisha haatan waxay markaasi kuleeyihiin shirkada isgaarsiinta safaricom hama katolulu ingia digital neon soo qabsa neon atra sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabsa neon smata toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom laba shabakada w w w dot masoco dot com macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonada casriga fojiya wayna markaasi ay ku leeyihiin hama katalulu safaricom waxay hadda dooneysaa in macaamiisheeda ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxa lamidka waxaa la midka ah safaricom waxay markaasi ku siinaysaa adeega internetka one g b o blash mar walba oo ay iibsato telefoonada neon neon ray neon ultra waxaa hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoonada cusub ee neon smart neon altra aad ku iibsan karto qiimo macquulgal ah oo aad awoodi karayso dhegeystayaal sida warbixinta ee markaasi kugu sheegeyso fursadan ee keli waxaad ka faydeysanaa dhammaan macmiisha isticmaala mulika muusi telefoonka kenyaanku yaqaane kabamba matoshilaha soomaalida dhahdoona macmiisha telefoonka ya two g three g haamaka tahlulu tusaale dhegis markaad hayso telefoonkan casriga internetka aad u isticmaali karayso waxaad ka faydeysan kartaa waxyaba fara badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom kaliya safaricom iyo shabakada www masoko com waxaa markaasi aad arkaysa dad fara badan oo ka faydeysa shirkada isgaarsiinta safaricom waxaana kamid ah sida gabdhaha inay ka bartaan cunita waa karinta cunadeeda noocyadeeda kala duwan ilan xaaji wicno macaan ayuu kaaga fadhiyaa dhegeystayaal isqurxinta meesha ka marno iyo cilaanka iyo waxa lamidka waxaaba intaasi kuusi dheer intida iskuullada xiran yihiin ay fasaxa markaasi lagu jiray in caruurta markaasi kaga sii siyaasan karaan mise kasii ka baran karaan faa'iidooyinka kale ee markaasi leeyihiin cashirada leylinka weliba kuwa markaasi homeworka loo soo dhibo caruurta waxaasoo dhan waxaad ka heli karaysaa kuna kuna fududeynaya kuna suurtagelinaya telefoonka casriga ee shirkadda ku keentay qiimo jaban oona markaasi mar todoba kun sideed boqol waa sideed kun sagaal boqol sagaashan todoba waa sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal iyo sidoo kale todoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal ayaa markaas dadkay ku kala iibsanayeen waxaana keliya lagu leeyahay telefoonka waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w masoko com dhegeystayaal xamaka taluulu ayaa lagu leeyahay hagaagi dhegeystayaal sida barnaamijka aad ku maqleyseen dhegeystayaal waxaan ka hadli doonaa mise diradda ku saari doonaa barnaamijka hogaanka idaacadda star f m xaaladda siyaasadeed ee hadda markaasi isku rogtay labada dhinac ee dabcan waa qeybta markaasi xukuumadda ama dowladda dhexe iyo sidoo kale tankauntiyada iyadoo hadda markaasi la barbar ay noqdeen qaar kamid xildhibaanada waa qaar kamid xildhibaanada dhegeystayaal oo kuwaasoo hadda sheegeen in ay taageerayaan oo markaasi garab taagan yihiin waa dabcan gabanayaasha dalka kadib hadal markaasi kasoo yaray madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashaawa uuna sheegay in markaasi lacaga loogu talagalay ee elniinoda sidoo kalena la siiyey loo sii daayey oo qasnadooda loogu shubay taasi ayaa markaasi hadda waxaa la sheegaya inay markaasi beenooday oo madaxweynaha oo markaasi waa madaxweyne ku-xigeenka hadalkaasi ku fidooday waxaana hatan ay markaasi ka dhaltay caro qaar ka mid ah sidoo kalena uu aada u dhalilay waa qaar ka mid uu aada u dhalilay qaar ka mid wuxuu aada u dhalilay dabcan gabarayaasha dalka kuwaasoo inta badan dadka shacabka uu ku soo jeediyey madaxweynaha waa madaxweyne ku-xigeenka waa isbuucan gudihiisa dhege isbuucan gudihiisa dhegeystayaal kadib markii arrabo mahigaan ah ee guud ahaan wadanka uu ka dhacay iyo sidoo kale fatahaado xoogan oo markaas la soo debiyey eena markaasi galaafatay markaas robabka markaasi galaafatay ama ay galaafsadeen dhegeysta nolosha dadka iyo sidoo kale xoolaha waxaana markaasi qaarkood waa dabcan la sheegay in ay xaaladda markaasi iminkan aada u sii xumatay iyadoo tan ay noqotay midii ugu darneyd ee hadda guryaha sidoo kale waa guryaha iyo sidoo kale waa guryaha iyo wadooyinka ay hadda xirmeen ama waa jidgo-on xoogan laga soo tebinaya qaar ka mid a gobolada dalka tan ayaa keentay dhegeystayaal culeysyada wadanka hadda markaasi uu wajahayo kadib markii ay gabanayaasha dalka ayagana ay sheegeen in wax lacag aysan helin ee ku aadan ay kaga hortegi karaan xaaladda nolosha hadda wadanka markaasi ka taagan weliba waa fatahaadaha iyo dhibaatada roobabka ee mihigaanka hadda markaasi gobolka ka da-ya dhegeystayaal waa gobolada inta badan ugu daran ay ka mid yihiin bartamaha xeebta gobolka waqooyi bari iyo sidoo kale galbeedka iyo sidoo kale nyanza waxaadal iyo caasimada nafsadeedaba waxaa adal sheegaya sida arrintan ay markaasi xukuumadda ruto wax markaas uga qaban lahayd haddaba waxay ka yidhaahdeen xildhibaanada gobolka waqooyi bari ayaa iyagana markaasi shir jaraa'id qabtay kagana hadlay xaaladda markaasi hadda ay wajahayaan ama uu wajahayo gobolka waqooyi bari waxaynu ku tilmaameen mid aan markaasi weligood ebid aysan hadda arkin marka laga soo tego waagii markaasi biyaha badan ama waagii biyo badantaah ee kun sagaal boqol sagaashan toddobadii waxaana hadda ay markaasi sheegayaan in xaaladda hadda ay kasii darayso gobolka ay haddana jidgo-on xoogan ay ka dhaceen waxaana ay hadda dadka ay dhibaato xoogan soo gaaraysa iyadoo cunnada iyo weliba waa shidaalkii iyo cunnadii iyo weliba daawooyinkii hadda oo gobolka ay gaari layihiin waxaana ay sheegeen in hadda dhibaatadan xaaladan laga doonayo sida xaalad deg deg ah inay markaasi uu ku dhawaaqo madaxweynaha si markaasi loogu gurmado gobolka waqooyi bari gobolka waqooyi bari ayaa hadda meelaha ugu saameynta badan ay noqotay tan iyo markii roobabka ay bilaabeen bishan dhegeysta hadda aan ku jirno ee novembar laakiin horaan ayaa markaasi la saadaalinayay in ay wax badan isbedeli doonaan ilaa bilihii aynu soo dhaafnay octoobar waa oktoobar iyo sebtembar sebtembar iyo oktoobar ayaa markaasi waxba aan roobab aanan helin dhegeysta laakiin waxaa markaasi keliya arrinta kuwa saadaaliya cimilada ay ku tilmaameen in isbedel cimilada waa cimilada owgeed wax walba ay ku imaanayaan ee markaasi dibdhac ay ku keento roobabka hadda roobabkan ayaa la sugaya horaan laakiin wax walba waxay markaas isbedeleen bishan bilowgeed ah ee ah hadda aan ku guda jirno ee novembar waxaana hadda dhibaatadan hadda gobolka ee ugu daran ee ka mid ah gobolada mandheera waa gobolka waqooyi bari weliba qaastan kowntida mandheera sidoo kale waxaa ka mid ah wajeer oo hadda inta badan ugu daran ee jidgo-on xoogan ay ka dhaceen dhinaca markaasi wax uga soo geli kara sida badeecadaha raashiinka dhegeysta waxaaay kasoo geli jireen dhanka soomaaliya ee gedo iyo sidoo kale dhanka waxay markaasi kasoo geli jireen xuduudaha ay elaleeyihiin soomaaliya iyo etoobiya waa gobolka waqooyi bariye waa dhankaasi wajeer iyo countiga mandheeray waxaa la sheegaya in ayaga hadda markaas dhibaato nafsadooda ay haysato sida weliba gobolka godo oo ged oo hadda lagu sheegay inay xaalada markaas ay aada u daran tahay oo dadka sidoo kale biyaha ay dhex fadhiyaan waxaa hadda markaas la tilmaamaya dhegeystayaal xaalada gobolada gobolka dabcan xaalada gobolka waqooyi bari mase kountida gobolka waqooyi bari inay hadda aysan haysanin raashiin sidoo kale aysan haysanin qudaar aysan haysanin daawooyinka ee markaasi horaan wadada markaasi loo marin jiray waxaa sidoo kale aysan haysanin hadda ay heli layihiin shidaalkii taasi oo sababtay jidgo-on xoogan oo markaasi ka dhacay gobolka wadada markaasi xiriirayso gobolada wajeer iyo gaarisa iyo sidoo kale mandheera ayaa dhexda ka go-day sida wadada markaasi madogaashi waa madogaashi nuunow wadadaas ayaa la sheegay inay markaasi biyihii wadanka dabcan oo biyihii roobabkii fatahaadihii inay wadada markaasi gooyeen taasi ayaa markaasi digniin ku dirtay waxda dhulalka dhegeystayaal ama waa shirkadda markaasi dhulalka hagaajiso ama wadooyinka ee keenha in halkaasi baabuurta ka fogaadaan sidoo kale aysan la mari karin isla sidoo kale waxaa wadada markaasi udubdhexaadka wadooyinka u noqon karaysay mise haddee wadadaasi xumaatay ay dadka u mari jireen wadada markaasi iyadana dhankan ka baxdo dhanka waa dhanka waa modika ka baxdo dhankaasi sareedo iyo weliba xagarbuul halkaasi kasii baxda ka gasha dhankaasi qaxootiyada waxaa la sheegaya in ayadana dhexday markaasi ka gooda iyadana ama dadka keliya lagula taliya inay ku safri karaan keliya lugta ama intaasi keliya ay kaga bixi karaan lug taasi keentay in weli culaysyada gobolka ay hadda ku soo badanayso dabcan madaxda ama kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ay kala howlgacayaan dhegeystayaal weytaan iyo sidoo kale xildhibaanka dhadhaab faarax macalin iyo weliba qaar ka mid a waa aadan kaynaan ayaa markaasi warbaahinta la hadlay kuna sheegay wakhtigan in hadda wakhti la sugo iyo wakhti markaas wakhti meel kale lagu dhumiye lagu lumiye inaysan ahayn aynu sheegeen in loo baahan yahay in xaalad deg deg ah markaasi ay gobolka kaga baahan yihiin loogana fadhiya sidee markaasi madaxda waxay kaga qaban lahayd xaaladda gobolka ee hadda markaasi ka taagan dhegeystayaal waana sheekada ee hadda markaasi kaga turjumaysa kaga hadlayso xaaladda iyo waaqica markaasi ee kaga hadlayso gobolka loonaga hadlayo sidii markaas waxay kaga qaban lahayeen kaga bedeli lahaayeen dhegeystayaal madaxweynaha ayay markaasi ka codsadeen in halkaas uu booqdo uuna markaasi tago sidoo kalena uu soo indhaindheeyo xaaladda gobolka kuna soo arko waxa ay indhihiisa markaasi qaban kareen balse aysan keliya uu ku maqlin hadal iyo sheeko dhegeystayaal arrimaha xaaladda dhegeystayaal iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkii gobolka waqooyi barasaaka barnaamijka diyarada kaga hadlayna dhegeystayaal bal madax waxay tahay danaha markaasi uu ka lahaa mise uu ka leeyahay madaxweyne ku-xigeenka inuu markaas arrimo uusan ka warhayin iyo weliba arrimo xaqiiqadooda ee markaas uu ka hayin in uu ka hadlo iyo weliba sababto ee hadda waxaa markaasi ka dhalan kara haddii dowladda dhexe iyo sidoo kale kountiyada dabcan isfahanwaa uu soo kala dhexgalo maxay markaasi shacabka ay la kulmi karaan mise ay ka dhexli karaan arrimahaasi barnaamijka diiradda ku saarayna kaga hadlaynaa adina aragtidaada qaybta dambe ayaa markaasi kuu dhaafi doona si aad fikirkaadi iyo saliimka ama uga dhiibato dhegeystayaal waa sida barnaamijkaad ku maqleyseen dhegeysta masaa aan kaga hadlaynay arrimaha xaaladaha gobolka waqooyi bari sidoo kale tan guuda wadanka oo dabcan maanta meer heer sare siyaasad ahaan isku bedeshay dhegeystayaal waa hadal markaasi kasoo yeeray madaxweyne ku-xigeenka dalka kadib fatahaadihii roobabkii wadanka markaasi ka dhacay wuxuuna markaasi tilmaamay in ay gabanayaasha lacagta ay kasoo saareen qasnadaha gabanaasha ayaa markaasi u jawaabeen waxayna markaasi ku yidhaahdeen waa dabcan lacagta aad sheegayso aad qasnadaha aad ku shubtay halkee ka imaatay waa su-aala markaasi isdhaafsanaya lisweydiinaya iyadoo taasi markaasi lagu dhaliilay madaxweyne ku-xigeenka ragaadiga shaagwa halka sidoo kale xildhibaanada qaar waa xildhibaanada markaasi gobolka waqooyibare kasoo jeeda sheegana inay markaasi xiriir ay la sameeyeen gabanayaasha sida kauntiga gaarisa iyo sidoo kale kan wajeer iyo sidoo kale kan bandheera balse waxay sheegeen inay wax lacag markaasi aysan ka helin mise kasoo gaarin dowladda dhexe dhegeystayaal horaan ayay ahayd qorshaha in markaasi waa horaantii ayay ahayd qorshaha sida madaxweynaha uu ku dhawaaqay in lacagaha qasnada loo gelin doono dabcan waa gabanayaasha si looga hortago aafada iyo dhibaatada markaasi horaan la iclaamiyey ee ku aadanay dhegeystayaal waa dabcan elnino iyo weliba in ay sababa iyo dhibaato markaasi geysan karto mise keeni karto dhegeystayaal madaxweynaha ayaa hadalkiisa markaas u muuqday mid lacag markaasi kasoo baxday wasaaradda maaliyadda iyo qasnada dhegeystayaal ee dowladda balse hadalkaasi ayaa markaasi meel kale imikan loo fasiray ama sidoo kale loo jeediyey kaasoo ku tilmaameen inuu markaasi doonayo inuu cadaawad markaasi kadhex dabcan ka dhex arooso mise uu ka dhex abuura dowladda dhexe iyo sidoo kale tan kountiyada dhegeystayaal waxaana markaasi xildhibaanada gobolka waqooyi bari ay sheegeen in waxdan aysan ugu jirin sidoo kalena faa'iido uusan ka imaan karin haddii markaasi dabcan waa xiriirka la wada dabcan waa xiriirka haddii uu xumaado tan kountiyada iyo sidoo kale tan dowladda dhexe sheegeen inay dhibaato kasoo gaari karto dadka shacabka waxayna markaasi ka codsadeen in madaxweynaha arrintan uu tilaabo markaasi ka qaado sidoo kalena uu kala hadlo wasaaradiisa ee maaliyadda weliba dhanka qoondeynta inkastoo loo xilsaaray madaxweyne ku-xigeenka arrimaha xaaladahan iyo weliba ilniinooda ee wadanka hadda markaasi ka socday iyadoo inta badan marka hore aada loo fududaystay oo inta badanna markaas aan laisku taxaluujinin laiskuna mashquulin dhegeysta xaaladan iyo weliba biyaha iyo roobabka hadda markaasi ka da-ay wadanka iyadoo weli laga hadlayo sidoo kalena la saadaalinayo in roobab kale ee markaasi mahigaan ah la filayo inay gobolka markaasi ka da-aan dhegeystayaal ilaa markaasi sida horaan ama sida lagu cilaamiyey laga yaaba in ilaa iyo bilaha soo socday ama sanadka cusub ee labada kun afar labaatanka la filayo in roobabka weli ay sii socon doonaan sidoo kale khasaare kale laga yaaba inay markaasi geystaan dhegeystayaal hadda meelaha ugu daran ayaa markaasi sheegeen in webiga qararka ay soo jabsadeen halka sidoo kale meelaha wadooyinka ayagana biyo ay fariisteen waxaa sidoo kale ka daran leeyahay wadada inay markaas ama wadooyinka muhiimka ah ee markaas u kala gooshay sida laiskugu kala gooshi jiray dhegeystayaal in ayagana markaasi dhexda ka goyeen halka sidoo kale wadooyinka dhaqiiqa lala marin layahay sidoo kalena ee la sheegay in ay hadda xaaladda markaasi aada u xun tahay waxaana markaasi ka codsadeen madaxda gobolka uqeybra weli xildhibaanada dhegeystayaal inay si deg deg ah markaasuu kormeero ku tago uuna ku booqdo dhegeystayaal isla madaxweyne ku-xigeenka ayaa isagana laga codsaday inuu ku tago gobolada markaasi uu sheegaya ama lacagta markaasi la siiyey mase kountiyada lacagta markaasi loogu deeqayo xildhibaano badan ayaa hadda markaasi soo baxeen oo markaasi kamid yahay xildhibaanka kisii simbarati xildhibaanada markaasi gobolka waqooyi bari ayagana waa siraalihad waa gobanaha countiga kisii simbarati isaga markaasi sheegay in dowladdan ay hadda isku jahwareertay ee isku buuqday ee markaasi kala garan laday cidda lacag siisa iyo cidda lacag markaasi aysan siinin wuxuu markaasi ku sheegay in madaxweyne ku-xigeenka dib markaas iskugu noqdo uuna markaasi soo ogaado bal cidda uu lacagta siiyey iyo wakhtiga la siiyey iyo wakhtiga loo geliyey iyo weliba kountiyada markaas risay oo sheegana in kountiyada qaar ee hadda xaaladaha markaas ay dareemayaan ama culisyada markaas ay wajahayaan in markaas wax lacag aysan markaasi helin madaxweynaha ku-xigeenka ayaa horaan markaasi aada u cambaa dabcan u soo dhaweeyey sidoo kale bogaadiyey gobanayaasha countiga waa gobolada waqooyi bari weliba waa gobanayaasha sida countiga gaarisa countiga wajeer iyo sidoo kale countiga mandheera balse hadalkiisa ayaa markaasi ku tilmaamay waxba kama jiraan balse waxaa hadda la filaya keliya tilaabada markaasi xigto oo markaasi hadda ay dalbanayaan mise ay ka dalbadeen maalinta shalayto shir jaraayada markaas warbaahinta ay u qabteen xildhibaanada gobolka waqooyi bari kana codsanaya madaxweynaha in arrintan si deg deg usoo fargeliyo in si deg deg sidoo kale uu ku booqdo kuna gaaro gobolada hadda dhibaato waa gobolada hadda dhibaatada markaas lagasoo tumin lagasoo sheegaya dhegeystayaal iyo sidoo kale countiga sidoo kale tanarifa isagana dhibaato xoogan habsan ee aada weyn ee markaas ay ku dhacday dhegeystayaal iyadoo markaas la sheekumanaan ruuxa countiga tanarifa inay markaas lagu kala dabcan inta badan dadka ay ku barakaceen dhegeystayaal isla gobolka waqooyi bari ayaa hadda xildhibaanadan maxaa markaas laga hadlaya oo sidoo kale aada warbaahinta u qabsadeen kaga hadlaya in madaxweynaha iyo sidoo kale waa dabcan county waa dowladda dhexe iyo sidoo kale countiga dhegeystayaal waa tan dowladda dhexe iyo tan countiyada ayaa hadda markaasi soo kala dhexgelaya dhegeystayaal waxaa soo madow ayaa soo kala dhexgelaya hadalka markaasi u jeeday madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashagwa madaxweynaha ayaa markaasi horaan u igmaaday mase sheegay inuu arrintan markaas wax ka qaban karo kana shaqeyn doono madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashagwa laakiin madaxweynaha ayaa ku-xigeenka ayaa si caro leh u hadlay uuna markaasi canaantay gabanayaasha kuna sheegay inay markaasi dhibaatada ayagaba ay ka dambeeyaan oona lacagaha markaas ay lunsanayaan waxbanasan ay ugu qabanaynin dadka shacabka taasi ayaa markaasi ay ka caroodeen kuna sheegeen inay tahay in markaasi loo lagu xadgudbay in sidoo kalena markaasi loo gafay gabanayaasha waa sidoo ah dabcan qaarkood ay sheegeen inay sheegeen in madaxweynaha uu ku-xigeenka hadalkaas inuu ka fiirsado sidoo kalena lacag ay markaasi dowladda ilaa hadda aysan soo gelin waxayna sheegeen in in badan sida gabadha markaasi horaan waa gabadha markaasi golaha waa golaha markaasi u weyn ee gabanayaasha dalka ee c o g ee aan wayguru waxay markaasi sheegtay ilaa hadda in waxba aysan soo gaarin lacag ah oo markaasi loogu talagalay elniino iyo in markaas loogu hortago baahida faraha badan ee hadda wadanka markaasi ka taagan iyo dadka markaasi barakacay biyaha markaasi guryahooda u galay una baahan gargaar u baahan hooyi iyo sidoo kale in markaasi meel ka hogsadaan ama ay ka galaan dhaxanta dhegeystayaal hadda daran ee markaasi dhacayso roobabka markaasi wataan taasi ay sheegtay in hadilaa waxba inaysan soo gaarin laakiin marka loo fiiriyo meelaha hadda markaasi gurmadka loo fidin waxaa kamid ah gobolka waqooyi bari maneera hadda markaasi iyo countiga wajeer oo hadda la sheegayo inay markaas iska kaashanayaan lanqeerta cas iyo sidoo kale ciidamada difaaca ee dalka dhegeystayaal ee k d f ta oo hadda markaasi sheegaya in gurmud iyo weliba adeegyo markaas halkaas la gaarsiinayo iyadoo wasiirka wasiiradaha ee dhanka wadooyinka ee markmin iyo sidoo kale wasiirka difaaca aadan bare iyo sidoo kale wasiirada caafimaadka iyo wasiirka dhegeysta waxbarashada waxaasoo dhan ay hadda markaasi laga doonaya inay wax markaasi ka qabtaan ka hadlaan xaaladaha dhibaatada hadda markaas ay dabcan roobka markaas ay keeneen dhegeystayaal xildhibaanadan ayaa hadda markaasi doonayaan ama oga fadhiyaan waqtiga markaasuu ku booqan karo ku tegi karo madaxweynaha kountiyada saddexda ee kountiyada wajeer iyo kountiyada mandheera iyo sidoo kale oo countiga gaarisa oo iyo tanariva ay hadda sida oo markaas kaga codsadeen kuna sheegeen in hadda looga fadhiyo sidoo kalena la feelayo sida ugu dhaqsiyaha badan in wax markaas loogu qabto dhegeystayaal haddaba maxay dhimi karaysaa dhegeystayaal haddii midmadow uu soo kala dhex tan countiyada dhegeystayaal iyo dowladda dhexe maxaa markaas halkaas kasoo baxaya maxay markaas madaxweynaha ay markaas ku-xigeenka markaas ula jeeday in markaas dowladda lacag aysan bixinin oo markaas ku qasbayay in gabanayaasha ay lacagtaasi soo saaran kana soo saaraan khasnadaha maxayla hadda hadalkama soo bixin dhanka madaxweyneha laakiin weli waxaa socotaa dhaliisha loo jeedina isaga weliba inay markaas la safteen xildhibaanada gabanayaasha dalka kuna sheegeen ilaa hadda markaas in meel looga dhacay laguna xadgudbayo gabanayaasha dalka dhegeystayaal haddaba maxay noqon kartaa maxaana dhici karaa haddii midmadow markaas soo kala dhexgalo dowladda dhexe ay markaas kala hogaaminayaan william ruto iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa rigaada gashaago oo markaas la sheegayo in hadaladooda markaas aysan ka fiirsanaynin halka sidoo kale kountiyada ayaga markaas markaas loo jeedinayo loona diraya dhegeystayaal maxay noqon karaysaa haddii midmadow markaas soo kala dhexgalo dowladda dhexe iyo sotan countiyada iyadoo hadda qaar kamid a xildhibaanada ay markaas kaga digeen loogana fadhiyo inuu markaas raaligelin uu ka bixiyo laguna lacagta markaas elnino sidoo kale qasladaha loo geliyo ama sidoo kale akawnada ma bangiyada markaas loogu shubo si hadda markaas looga hortago durbaba dadka markaasi barakacay dadka markaas guryabaal ku dhacday dadka markaas cuno la-aanta si hadda wax loogu qaban karo dhegeysta looguna gargaari karo in markaas lacagta hadda lasoo sii dayo dhegeystayaal sida ay markaas qaarkood ay ka codsadeen oona markaas la yareeyo xamaasadda iyo sidoo kale isku dhacyada inta badan waxyaalaha yar markaas ka bilaaban karto lagana yaabo dhibaato buxoogan inay dadka shacabka kasoo gaari karto haddii dowladda dhexe iyo sidoo kale kountiyada ee madmadow markaas soo kala dhexgalo siyaasad ahaan marka loo fiiriyo hadalada markaas uu jeedinaya madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashagwa haddii uusan markaas ka qaban sidoo kale ka firsan madaxweynaha nasadiisa ah oo markaasi laga fadhiyo inuu isagana ku booqdo baxo ama uu tego booqasho rasmi ah halkaasi ka tego kana qosbayaan xildhibaanada sheegeen inay markaasan ka cajis doonin ay ku dadaali doonaan sidii uu ka tegi doona gobolka waqooyi bari si uu usoo nindheeyo xaaladda ee waddanka hadda markaasi ka taagan iyo weliba biyaha ayay markaasi dhibaatada ay u keeneen tan iyo markii roobabka markaas ay bilaawdeen dhegeystayaal ee nofembar bishan hadda markaas aynu ku guda jirno labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal arrimahaasn barnaamijka diiradda ku saaran ee kaga hadlana dhegeystayaal hadin dhegeystayaal qadka telefoonka ee fursadda kuu siin doona eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarka markale aan kugu celiyo waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaas si toosa dhegeystayaal aad uga soo dabcan inaga soo wici kartaan oona kaga qayb qaadan kartaan barnaamijyada hogaanka imika sida tooska live ka dhegeysan hadduu dhegeysanaysaan dhegeysan haddaba waxay noqon kartaa haddii markaasi midnimadu mise khilaafu soo kala dhexgalo dowladda waa dowladda dhexe iyo sidoo kale tan kawntiyada ee dhegeysa barnaamijka saaka diirada ku saari doonaa iyo weliba hadda xildhibaanada gobolka waqooyibar iyagana arrintan markaasi doonayaan in si deg deg ah markaasi madaxweynaha usoo farageliyo sidoo kale uga hadlo oo booqasho markaas uu ka tego dhegeystayaal booqashada maxay soo korinaysa uu ku tegayo ama uu ku tegi doono mise ay ka codsadeen xildhibaanada gobolka waqooyibari arrimahaasi barnaamijka diirada ku saarayna saaxiib laakiin markan iyo ogolaad inaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka dhegeystayaal shirkadda safaricom ee mar walba waxay macaamiisha u haysaa adeegyo wanaagsan ay ku farxaan haatan waxay markaasi ku leeyihin hamaka talulu ingia digital neon soo qabso neon altra sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabso neon smata toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada w w w masoko dot com macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka casriga four g kuleeyihin hamaka talulu safaricom waxay doonaysaa in macaamiisheeda ka faa'iideystaan fursadahan internetka sida waxbarashadii waxa la midka safaricom waxay ku sinaysaa adeega internetka one g b oo bilaasha mar walba aad iibsato telefoonada neon ray iyo neon ultra waxaad adeegaysaad iibsan kartaa telefoonada cusub ee neon smarta iyo sidoo kale neon ultra ood ka iibsan karta qiimo macquul gal ah oo awoodi karayso fursadan keli waxaa ka faa'iideysan kara macaamiisha isticmaala mulika musi telefoonka kenyaanka u yaqaaneen kabambe toshlaha soomaalida dhahdoona macaamiisha telefoonka iyo two g three g hamaka talulu tusaale dhegeysa markaad haysa telefoonkan casriga internetka aad u isticmaali karayso waxaad ka faa'iideysan kartaa waxyaaba fara sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub xirfadan waxaad markaas ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom shabakada www dot masoko dot com googolka ayaa sidoo kale wax kaga baari kartaa dhegeystayaal waxaana markaas helaysa waxyaalo fara badan oo inta badan kaa maqnaa oo markaas in badan aad ciil u qabtay farta aad u qanin jirtay maanta telefoonadaas haddaad soo qaato waa ka gudubtay oo ciil daba markaasi lama kulmaysa dhegeystayaal waxaa kamid sidoo kale inaan gabdhaha markaasi ka baran karaan karinta cunada noocyada kala duwan iyo sidoo kale cilaanka isqurxinta waxaa ka tegin waxaa intaasi kuusii dheer in dib in dugsiyada waqtiyeeda xiran yihiin caruurta markaas ay kaga faiisan karaan waxbarashada qaabka online-ka telefoon waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada www dot masoko dot com waxaana lagu leeyahay dhegeystayaal ee hama katalulu waa hagaaga dhegeysta aan kugu daran markaasi bangiga k c b bank k c b bank bangiga k c b waa dabcan waa mid kamid ah waa midka ugu wanaagsan looguna talagala dadka k c b waa bangigeena inka badan ilaa boqol iyo labaatan sano k c b waa mid kamid ah hay-adaha markaas maaliyadda ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaadka ilo bulshooyinka kala duwan laga soo bilow ganacsatada yaryar ilaa iyo shirkadaha kacaawinta dowladaha fulinta yar iyo mashaariicda baaxadda weyn fududeynta weliba kowrqaadista nolosha dadka iyadoo markaas loo maray ganacsi waara oo markaas la joogtay karayo dhegeystayaal ilbendis asaasia k c b waxay si hagar la-aanihii u gudataa hadafkeeda ah in markaas ay taageerto dadka oo dhan nooc kasta oo ay fursado ah markaas ha noqotee halka dhigo oo people for beta k c b waxay doonaysaa inay nosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameyn saameynaysan shirkadaha bulshooyinka ee la hibsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso waxaa kamid ah adeega k c b sahal oo ay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay markaasi doosha kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecada booqo maanta laanta kugu dhoway bangiga k c b oo bangiga ama kala soo xiriir eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale waa eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber eber eber toddoba saddex laba hal sideed toddoba eber eber eber k c b for people for beta ayaa lagu leeyahay dhegeystayaal star f m ayaa weli dhegeysanaysa bal saaxiibada iminka qaadka teleefoonadan siiya dhegeystayaal sida barnaamijkaad ku maqleysen ama aan kaga hadlayna dhegeystayaal waxaan saaka diirada ku saaran kaga hadlayna midmadow dabcan haddii uu soo kala dhexgalo dabcan sida hadda markaasi qaare ay markaas eba kaga digayan xildhibaanada ay markaas leeyihiin in arinta markaasi hadda si degdega madaxweynaha uu markaas kaga hadlo waa hadal markaasi kasoo yiri madaxweyne ku-xigeenkiisa kuna eedeeyey gobanayaasha gobolka odowa gobanayaasha dhammaan ee dalka kuna sheegay inay markaas lacagta ay lunsanayaan sidoo kale lacagtana ay khasnadaha bangiyada markaas ku hayaan uuna ku tilmaamay in lacagtaasi si degdega kusoo saaraan dadkan wax ugu qabtaan uuna gurmadaan uun markaasi sheegay wixii ay markaas iyaga tabartooda ay dhaafsana in dowladda dhexe ay kaga codsadaan in wax markaasi u qabtaan hadalkaasi ayaa la daba socdaa iyadoo markaasi xildhibaanada hadda ay soo maalinta shalaytu xildhibaanada gobol waa xildhibaanada gobolka qoybari qaar ka mid ah ka hadleen ayagana sheegeen in markaasi fidmo uu ka talinayo in sidoo kale uu doonayo in madmadow markaasi soo markaasi shaki uu kala geliyo dowladda dhexe iyo sidoo kale dowladda kawntiyada ama tan kawntiyada dhegeystayaal waxaana sidaasi qaar ka mid a xildhibaanada gobolka qoybari ku tilmaamay sheegeen inay markaasi san munaasab ahayn inay sidoo kale u wanaagsan dadka shacabka haddaba maxaa ka dhalan kara haddii markaasi dowladda dhexe iyo sidoo kale tan kawntigada ee markaasi mudmadow ama khilaafa markaas soo kala dhexgalo ee ku aadan dhanka horumarinta iyo weliba waxaa hadda markaasi ay ka codsanayaan in sida wax markaas loo qaban karo dhegeystayaal maxaaladan hadda oo kale markaas loo jira miyay arrintan u muuqataa mid dhibaato xoogan ka dhalan karayso dhegeystayaal haddii dabcan waxaa sidoo kale barnaamijka ku jira waa madaxda gobolka qeybar weliba xildhibaan waa xildhibaano ugu badan ayaa ayagana markaasi ka codsaday madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa in si degdeg markaas ay ku booqdaan gobolka qeybar halkaas ay soo indhiindheeyaan xaaladda markaasi maanta loogu sugayan dhegeystayaal haddaba booqoshada madaxweynaha maxay soo kordhinaysaa maxayna markaasi ka qaban kartay xaaladda gobolka maanta uu ku sugan yahay iyadoo markaas biyaha markaas ay qarribeen wax waliba dhegeystayaal balqadka telefoonka iyo dhegeystayaasha ayaan siinaya bal dhegeystayaasha aragtidooda iyo waxa markaas oga baxayo fikirkooda ee ku aadan barnaamijka saaka dhegeystayaal maxay tahay aragtidaada maxay tahay fikirkaada dhegeystayaal haddii markaasi dowladda dhexe khilaaf uu soo kala dhexgalo ee tan kawnjada maxaa ka dhalan karaa maxay markaasi shacabka ay la kulmi karaan dhegeystayaal isla su-aasha kale ayaa dhegeystayaal waxaa markaasi xildhibaano ka hadlay xaaladda wadanka xaaladda gobolka waqooyi bari dhibaatada fataahadaha roobabka jidgo-anka dabcan cunyarida iyo sidoo kale shidaal la-aanta gobolka markaasi ka taagan haddaba waxay markaasi ka codsan inuu arrintan soo indhendheeyo soo arko xaqiiqada dhibaatada markaasi ka taagan gobolka waqooyi bari maxay soo garan kartaa dhegeystayaal kulanka ama haddii kale codsiga ay soo jeediyeen madaxda ee afri waa madaxda dhegeystayaal ee gobolka waqooyi bari ee markaas inuu ku togo madaxa waa madaxweynaha dalka william ruto gobolka waqooyi bari weliba ku-xigeenkiisa soo dhendhendheeyaan maxay taraysaa maxayna soo korinaysaa maxayna ka dhimi karaysaa xaaladda markaasi maanta gobolka waqooyi bari ee wajahayo dhegeystayaal bal aragtidaada fikirkaada bal adiga waxa markaas ku muuqan karo wax markaas sharaxi karto iyo weliba sida wax u arkayso adiga muxuu noqon karaa dhegeysa warqadka telefoonka ugu horay barnaamijka saaka noo dahfurayaan siinaya walaal soo dhow magacaaga
halo waa ku salaamaya walaal magacaaga magacayga waa helowle bangal haye soo dhow walaale
ma uusan sheegin madaxweyne ku-xigeenka been ma uusan sheegin waa runtii haye
sababtoo aniga na- marka meeshaan joogo unbaan unbaanhay moogtahay waa sax taaliinfaan jooga jiriibka labaad buu ku jiraa hadda midka ku jiro toban saqon ku jiraa ha laakiin eh, waxaa la leeyahay xildhibaanada hadda waxay ku taageerayaan sidoo kale taageeray u muujiyeen gabanayaasha waxay leeyihiin waa loo xadgudbaya oo wax lacag ee dowladda ka imaatay oo m- ma jirta ay leeyihiin
taa waa goonideed laakiin waxaan ku jeedaa haye hore shanta hore iyo shanta haasar u dambeysaba ha
tan lafanta maqasho waa loo badan laakiin maxaa ka- maxaa ka- maxaa ka dhalanayaa haddii ay dowladda dhexe iyo sidoo kale tan kawntiyada khilaaf uu soo kala dhex galo eh, bulshada may u roon tahay shacabka oo dhibataysan dulka in lagu tabartamo xisbaabtama waxa dhici kara ma aha shacabkana cayaar ma geli walaal waa cafwan qadka ka gooya saaxiibkaasi bangal ayuu ku sugan yahay Eh, wuxuu leeyahay madaxweynaha uu ku saxan yahay madaxweyne ku-xigeenku uu ku saxan yahay oo weliba lacagaha way lulunsanayaan ayuu leeyahay ninka halkaas iyo asaga taageeray taag- dabcan taageerti waa taageerayaasha taag- ta- uu ku taageeraya asagana madaxweynaha ku-xigeenka laakiin hadda tan taageero m- ma ahan wax laga hadlaya dhegeystayaal balse waxaan ka hadlaynaa keliya haddaba maxaa ka dhalan karaa haddii madmadow uu soo kala dhexgalo tan kawntiyada iyo dowladda dhexe dhegeystayaal sidee markaasi shacabka culeysyada u dareemi karaan dhegeyste haddii madmadow uu soo kala dhexgalo dowladda dhexe iyo sidoo kale tan kawntiyada haddaba sidoo kale waxaa eh, su-aasha mar kale xigtaa dhegeystayaal ah ama su-aasha kale ah haddii markaasi madax dabcan sida hadda ay ka codsadeen ay qaar ka mid a xildhibaanada gobolka qoybari in madaxweynaha uu soo indhindhiyo soona arka xaaladda haddaba tegitaankiisa maxay ka- wax ka qaban kartaa maxayna ka bedelaysaa xaaladda waqtigan maxayna soo korinaysaa dhegeysta waa su-aalaha le aan isweydiinayno dhegeysta aan doonayn dhegeystayaasha bal inay arag- aragtidooda qolof fikirkooda saliimka ah markaasi ka dhigtaan walaal soo dhowan ku salaamaya magacaaga may maqlaysaa walaale halo star f m may maqlaysaa waan ka xumay dhegeystayaal sidaan ka gudbaya xigaha kale qadka telefoonkan siinayaa bal saaxiibada dhegeystayaasha star f m soo dhow walaal magacaaga halo star f m
asalaamucalaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaan ku salaamaya soo dhow ah cabdulaahi garsi dhaafan joogaa haye cabdulaahi
hortoo arrinta guud madaxweynaha in- sida ay sheegayaan eh, eh, nimanka baarlamaanka ay sheegayaan as imaada gobolka u imaada haa
waa wax oo maaragtay eh, developmenta keenayo oo ayuu arkay u baahan tahay taasoo mujiib u ah Ah.
madaxweyne ku-xigeenka wuxuu sheegaya codkaada codkaada sare u qaad fadlan codkaada ugu hooseeya madaxweyne ku-xigeenka wuxuu sheegaya iyo haa iyo bal waxaa dhulka ka jira horta inay wax kala duwanaha yihiin yacni inay iswaafaqi karaan Hadduu imaa- hadduu imaada madaxweynaha u imaado gobolka mm bal waa in horta uu xaqi- wax xaqiiqa keena haye midda madaxwe- midda madaxweyne ku-xigeenka uu sheegaana haa arrintiisa waxay ogtahay adigu ey ubaala wuxuu yidhi hoole mhm ma arki haye markan wax mas-uulnimo ah ma aha markan gabanayaalka kii bombaataa sheegay kanaa sheegay kuwaanaa sheegay yacni wax wax la yaab la wey haye marka dhulka aad dhib ka socdo oo dhibaato ay ka socoto oo wax la arkaayo oo adduunweynihii markan wax uu arkaayo oo inuu yidhaahdo nimanka injebkii wax kalaba baxa oo mhm wax ay- haba kala baxeen waa inuu asaga wax kusoo darso maaha war intaan intiin la baxay intaan waan kugu darayna annaga inuu yidhahdo maaha hadduu yidhahdo marka idinka madax ah, aad ugu haystaan eh, lacagta accountigiin maxaad ugu haysataan wixii ayaga gurana meesha dhigeen iyo wax maarata un adig mishaar ah iyo haddii wax meesha ku jiraan markaasuu leeyahy la baxa waa wax qalad ah haye wax qalada wey markan madaxweyne ku-xigeenka waxaad waxaad eed waa ey meel wuxuu yidhi hoole uge taasna aqli ma aha laakiin een, Ah.
haddii madmadow uu soo kala dhexgalo maxaa dhacaya hadee midnimo hadda isu dhex kale awla wax kalena jooga meesha haa wax wax development keena awalay jooga meesha degmadooda soo kala dhexgala haye arrinta meeshas bay ay cuskinu haa meeshan wax wax yacni mid- wadanimo hogaamiyaba war maba arag wa- wax yar moogi maba aragnaba maba aragnaba Mm.
dhulkii waa isku gubinaa dhulkii waxaad u noqdo ey, wax wax alla wixii asaga dib uu keeni lahay oo hoosta gashaday wax alla wixii wax ka hadli lahay oo hoosta gashaday wax alla wixii ma- yacni mucaarad geli lahay oo hoosta gashaday taas waxaa kudarteeda marka wadanka inuu hore u soconinba waata xildhibaanada waa arkaysay waa maqlaysay shalata waxay ka hadlayeen in madaxweynaha uu soo booqdo ama gobolka waqooyi bari uu tego ee tanariva iyo sidoo kale gaarisa wajari mandheera way ka hadleen xildhibaanada inuu halkaasi te- uu tego muxuu soo kordhinayaa ay kula tahay markaad fiiriso adiga waxaa weeye hadduu horta imaado haa dad ummadii hawaa gashi oo Ah.
nin ma- mada- wada- wa- madaxweyne wadankiisii wareegayo oo dhib garan dhib dhib arkayo wuu noqonayaa mhm maarka marka dadweynihi horta waa inay hawa gasha oo yani dadweyne laakiin arag laakiin tan safartan arag looma baahno iyo weliba in ay hawada ay dadka gasha ma aha laakiin waxqabad bay loo baahan yahay waqtigan oo kale hadda jidgo jidkii u xirmay dhibaatadii biyihii waa saa sheegaysa waa saa sheegaysa wax qabasha loo baahan yahay ah hadduuba moog yahayba horta arka wax qabashada marka markaas waxaa imaadeen maxaa jira ayaga waxay haweystaan waxaa weeyaan war waxa aan la sheegaayo wax kama jiraan war horta adiga dhahay wax ku arag soo taas ma aha haa marka waxqabashadii waxay imaanaysaa horta markuu ninka war ninka wax ma ogyahay horta mise waa ma ogyahay ninka Mm.
wareega oo duurka wareegaayo oo intuu kaca intuu kaca Mm.
horta wax ma arkaa wax ma ogyahay sax waxaan ma ogyahay horta waa su-aal markan waxaa weeye ninka hadda madaxweyne ku-xigeenka anigu waxaan dhaha maba garanayo wallahi maba garanayoba aad iyo aad asalaamu calaykum waraxmatullahi وعليكم السلام ورحمة wabarakaatu الله وبركاته أدب مأسين دقيسان سيجار سويق أصلا وعي إذاعة ستار اف ام عوتو قبل كوقي برا ولي دقيسان إنسان دقيسان دمانتين شكرا يعني اللي هاي بس صاحبها قد وصاحبت واس دقيسان شكلها قد كتلفونا نسينا بلا أيغان أركتوض فكر كوضا ولا لسودو ومقعاقا salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو waa soo jeeday هيا
nin haddaan barnaamij u gudagalo أها
horta konton iyo nimankan dawladda isqalafaana horta oo dadka shacabka aad u rafaaday هيا
marka dadka shacabka aad u dhibanaya oo dee dadka shacabka meesha ku jira هيا
marka haddii dadka shacabka hadda dhib weyn buu maala dee dawlad kafaan labada hadda kawnta waxaa kama dhaci lahaa dadka shacabka meesha ku nool بركا شعب كم بالي باتو سوغاري haa shacabka dhibaato khatar way haa هيا
marka waxaan ku salaamay shukran soo jeedo mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka aan siinayaa dhegeysa weli idaacadda star f m codka gobolka qibir ay dhegeysanaysaan saaxiibada qaadka telefoonada ay naga soo wici karaan waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka mar kale haddaan kugu celin dhegeysan waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarkaas ay si toosa dhegeystayaasha iga soo wici karaan walaal soo dhawaan ku salaamaya magacaaga halo star f m halo waa ku salaamaya soo dhowow Ah, ka xumay dhegeystahaasi qadkii ka baxay markale soo beegsaan leeyahay xigaa kale qadka telefoonkan siinaya weli star f m ay horta dhegeysanaysaan hal ibar shan dhibic sagaal saaxibada nairobina waaxigada manawaxigooda ku sugan star f m soo dhowow waan ka xumay dhegeystahaas ila wadaaga iyo markaas asagana igu soo galay waxaan filayaa in uu waxaan filayaa dhegeystahaasi inuu kaar gashan karayo ama gashan doono dhegeystaasi uu inoo soo waco soo dhowow waa ku salaam walaal magacaaga
waxaan baan wacid cali raaxay maxamed oo jooga banka soo dhowow
abo waxaan ku leeyahay maxaana horta waxaa waaya dawladdan waxayna waa inoogu wareerisay maxay kuu wareerisay
barnaamijkan socda inoogu wareerisay iyo gafana iyo midkiisu dhidhib haye
kulley meesha annaga saaka taaganahay alla unbaa ka warrami kara macnaheed ay tahay gudheer way dumeen banka haye
wax dawladoo gacan saaran alle amarna soo yeel maba aragnaba haye
kulley hadda waxaan u malaynayaa sideedkan waxaa la dhahay laba jeer markay ku dagaalaan caws baa ku dhintay haye
eedkan waa wax laisku mogeysiinaya raacid habdadi lagu dhuminaa umalayna miskiin xaq ma lehe aha
ilaahay ha naciimee un haye
marka laakiin anaga dawladda waxba kama rajaynayno waxaas eedka arkaysa wax un siyaasad oo dadka lagu dhuminaa lagu manaraabaamin marka waxaa leedahay arrintan siyaasad waay maxaa hadda iyadoo roobkan iyo fatahaadahan iyo elino laga sheekeynayo maxaa hadda laisku gafay oo laisku dagaalaya
de waxa uu isku dagaalaan kulley lacagtii nin walba qaybta un u lahay raaciyad ay lehed hagga raacyadda lahayd unbaa nin walba u leeyahay adee luso haye
markaas kulley waxa laisu dhibin wax laisu dhibin waxa waaya ayaga unbaa laisku dagaalaa nin walba wuxuu laakiin kujiraa laakiin soo saaro.
laakiin raaxayow gabanayaasha waxay leeyihin waxa lacag oo nasoo gaarta ma lahan Gab- een, madaxweyne ku-xigeenka wuxuu leeyahay lacag waa haysiina ee, bangiyada inay ay ku jiraan ka soo saara dadka wax ugu qabta
warne hadee kulley waxay raad le laguma doodi kari Aha, waana waa wax jijig oo qoraal iyo ilaahay kuraasay le aha,
kulley wixii raadle laguma wareereen waxaan lagu wareera waan waxaan raad leena umalaynaa laakiin eedkan waxaan umalaynaa waan waxaan nagu habaabinayo meel sii dheer aan jirin haa marka waxaa leedahay sheekada waa mid dad dhegeys- dadka lagu mashquulinaya leedahay shacabka haa kutrakutaan waxa la yidhaha afka soomaaliga aad baad umahadsan tahay waa tahay wuxuu leeyahay waxaasoo dhan wax ka jira ma lahan waxa uu leeyahay wax eh, dadka shacabka lagu mashquulin rabo waa sidoo asaga dhegeystahaasi uu u arko eh, un- ayna usoo baxday Een, bal markaas ay fiiriyeen eh, doodaha ay hadda markaasi aad usoo een, sidoo kale usoo baxeen waxaa tan dhegeystayaal haddana kusoo biray sida aad ma- barnaamijka aad ku maqleyseen ama faahfaahintiisa waxaa kusoo bireen xildhibaanada dalka waxay markaasi leeyihiin waa dowladda way ku qaldan tahay oo weliba lacag aysan siinin gabanayaasha ayay markaasi dooneysaa inay ku qasabto oo ay leedahay waa inin siinay dhammaan gabanayaal dhowr ah ayaa ka hadleen oo qoraallo soo qoreen kala duwan kuna sheegeen kuna cambaareen in xukuumadda ay ka waantoodo hadallada qaar ee markaasi ay markaasi ay- ay ay ka hadlayso oo ku sheegeen inay dooneyso in ay dadka shacabka ay kusoo jeediyaan gabanayaasha dhegeystayaal haddaba waa dabcan ismaandhaaf oo hadda markaasi qaarkood xildhibaanada ay ka ay ka hadlayaan kana doodayaan in arrintan si deg deg ah madaxweynaha usoo farageliyo oo sidoo kale lacagtii horaan looga ballan qaaday ee gabanayaasha oo lo- loogu talagalay in looga hortago alniinooda iyo weliba in dadka loogu ta- een, loogu talagalay dadka dhibaatada iyo xaaladahan hadda markaas ay ku jiraan eh, fatahaadaha wax loogu qaban karo laguna samata bixin karo in lacagtaas si deg deg ah qa- uu wasaaradda maaliyadda uu ku amro in ay khasnadaha countyada markaasi loo geliyo dhegeystayaal waa tan oo waxay mar sidoo kale ka hadleen in uu sidoo kale soo farageliyo arrinta madaxweynaha taas oo laga yaaba in ay madmadow uu soo kala dhexgalo kawntiyada iyo sidoo kale dowladda dhexe dhegeystayaal qadka telefoonka ayaan siinaya mar kale iyo xigaha iyo hal- iyo weliba aragtiisa fikirkiisa soo dhow walaal waa ku salaamaya magacaaga
halo saadam waa ku salaamaya ii soo dhowow
waan dhowaya alxamdulilah waxaan barwaaqeen hawda anaga hadda raamaan joognay Ah, ifo ii dhagaxle ilaa darful dhibaan waa laga sheegaya waxaan joogaa midnimo haye
waa kaasoo baari laakiin isbuucan istaafin way naga jaran tahay oo hadda maxaad dhegeysanaysaan
isbuucan way naga jaran tahay laakiin si laciif laciif maartay oo maartay aad u bacan aan ku dhegeysanayna ha yacni codkii baa si saxa inii soo gaaraynin haa waxaa gelayo maartay maartay qo- qoladan maartay suwacali ayaa dhex gelayo shucaaca ku furan in in istaafin in markay ka hadasho inta kale eh, waxaa ka hadlay suwacali waa tahay waa la habeenayaa waxna waa laga qabanaya cafan uu mahadsan yahay saaxiibkaasi een, riyaha qaxootida dhankaasi ku sugan waana eh, wax laga qaban doonaa dhegeystayaal culidaasi hadduu eebaha idmo wayna maqlayaan eh, farsamo eh, farsamo yaqaanada waxayna filayaa inay wax ka qaban doonaan daqiiqadaha iyo saacadaha soo socdaba xigaha kale qadka telefoonkii barnaamijka la socda star f m soo dhowow waa ku salaamaya walaal iska gaabiraadiya fadlan adigoo mahadsan waa tahay dhegeystayaal isagana raadiyaha ayaa ku dheer xigaha kale qadka telefoonka gorrow ee dhegeysta toban daqiiqa ay- waa saddex iyo toban daqiiqa ee ka dhiman warkii ama tobankii barqnimo hadduu eebahayd ma gorrow aad maqli doontaan laakiin saaxiibadii weliba arajyada fikirkooda aan doonaya markan inaan wada dhegeysanno dhegeystayaal hadda waxaan ka hadlayna waxay tahay haddii markaasi midnimada uu soo kala dhaxlo dowladda dhexe ama mid- ama khilaaf uu soo kala dhexgalo dowladda dhexe iyo sidoo kale tan kawntiyada maxaa halkaasi ka dhalan karaa maxaa ka soo bixi karaa waxay sidoo kale dhegeystayaal ee tan kale ah aan markaasi dabadhigna iyo ahayd ee iyadoo xildhibaanada gobolka waqooyi bari ay ka hadleen hadda xaalada gobolka ka taagan dhibaatada hadda dadkay wajahayaan culeysyada faraha badan hadda gobolka u haysto isku socodkii xumaaday gaadiidkii dhegeystayaal iyo sidoo kale cunin la-aan waxaa sidoo kale shidaal la-aan waxaasoo dhan ay hadda markaasi soo baxa soo badanaya dhegeysta waxaana markaasi ka codsaday madaxweynaha in uu booqasho si rasmi ah degdega markaasi ama xaalad degdeg ah markaasuu gobolka uu geliyo oo waqtigan hadda markaasi lagu jira dhegeystayaal iyadoo wax walba biyihii ay qarribeen ama uu roobabkii halkaasi gobolka markaas inta badan ay ka daayay dhegeystayaal kana codsanayaan in uu soo indheindheeyo soo arko xaaladda haddaba tegitaanka iyo codsiga mada- ee- ee madaxda af- waa madaxda dhegeystayaal ee gobolka qiibir ee ka dalbanaya inuu halkaas u u tago madaxweynaha maxay soo kordhinaysaa maxayna ka dabcan ee u taraysaa haddii booqasho halkaa tago dhegeystay bal hadda aragtidaada maxay noqon karaysaa bal magac dabcan dhegeystaha ee halkuu inaga soo wayo magaciisa walaal soo dhowow alaikum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
wala alo iska gaabi fadlan raadiyaha adigoo mahadsan gaabi raadiyahaasi iska gaabi raadiyaha iska gaabi raadiyaha waa ka xumahay dhegeystahaasi fadlan iska gaabi raadiyaha markaad ina soo wacaysaan dabcan isma maqli karno mise- isma heleeli karno haddii raadiyaha uu kaa agshidan yahay waad doonaysa inaad sidoo kale barnaamijka ka qayb qaadato waxayna noqonaysaa markaas in hadalkaada dib uu kugu soo noqonoqonayo dhegeystayaal star f m soo dhowow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu ku salaamaya saaxib magacaaga
xuseen faliil xagar jirin xuseenow soo dhowow waan ku salaamaya in badan saaxib
saaxiiba waan kaa qaaday in badan anigana waan kaa qaaday haye
nihow ilaa shalay waxaa imaan dhowr suuna u bilaabo roob saacadda hadda waa weli dhaqdhaqaaq baana samaynin guryaha lagu jira oo weli wuu da-ayaa weli waa daaya haye
wax dhaqdhaqaaq ahoo lahaya male haye
gaalaha waxay ku baryaen hadda waxaan ka sheegi kara lahaataa mala aha
alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waa la iska fiican yahay de waa iska nicmo ilaahay wuxuu asaga noogu malnashaystay oo kol nooga keenay mhm
calacal iska badan yihin jid baa go-an iyo raashin la-aan baana iyo meel loo safrin male iyo ari baa dilaace iyo waxaas waa iska weyeryaraysaa haye
waxaa la yidhi inta kuleel loo gegsado qabow looma gegsado inta kuleel hee
kuleel inta loo gegsanaya qabow looma gegsanaya yacni ee, qabowgaa daran qabowgaa ka daran haye dad iyo dunyo qabowgaasaaba u daranba haa sax
marka abow alxamdulilah waan ku fiicanahay barnaamijkan daan u gudagalo aha
madaxweyne ku-xigeenka laa hore hadaladiisa oo maamo qadaynay waxa uu lahaa wixiina wax ugu qabtaa dadweynaha waa sax
wixii kale ka korreeyaa haye wax kalaa meesha ku jira ballankan wixiisii xagga u dhiga si dowladda weyneediisa la geysa
wuxuu leeyahay macnaha ee, lacag anigu waan soo dhiibnay iniga inii soo dhiibnay qasnadaha inigu soo shubnay mise bangiyada akawnadan kusoo shubnay isticmaalayuu leeyahay maxaa taha meesha u haysaan ka soo saara yaad u rabaysaan waa mid canaan ah Ma oo labo.
gabarnayaasha canaan uu dhagaha ka saarayay hadde ma la hubaa oo wixii andii jirta oo intii qasnaha lacag lasoo geliyo waxba aan lagu qabanin dareen bay leedahay laakiin wax aanba lagu soo gelin oo lagu yidhi wax ku qabo waa huuhaa inta ka keeni
laakiin ayaga ayaga wuxuu leeyahay waxba maana arag asaga wuxuu leeyahay wixii bay ku jiraan
sabab waxa waxbaba ka jirin baan malaynaya doobku wuxuu imaaday meja la yidhaahdo macalimiin haye yaa waaye
madaxweyne ku-xigeenka waa haye
suu u yiri webigan inta beed intaan soo geliyaan mudanaado maro yaan meeshan kusoo jiidaan ee abtulna waxba ma hayno haye markaa sugaysa in we- webiga markaas lasoo jeexo ilaa heerkaa lasoo gaarsiiyo ilaa heerkaa lasoo gaarsiiyaan ba sugayno haye wax daqiiqada buu ka dhigi hadaba markuu hadlayo asaga haa sax
ee hadda wixii asaga hata saacadda waxaan ka hayno ehe ma waxay ahayd kaa gubadkaan gubi doono ee biciidka daaqi doono ee
Eh, sooda aan muxuu dhahay biciidka aan guurkaan guri doono biciidka daaqi doono suunka aan ka jeexi doono sabeenta aan ku gadi doono sumalkay dhali doonto sumagiisa ma cad ma cadaayo islaan ninkeeda ku dilo
Ay. Waay. Ah, Muxuu dhahay maxay dhahaa muxuu dhahay ku celi mar kale
guurkaan guri doono Eh, biciidka daaqi doono ehe,
suunkaan ka jeexi doono ehe,
sabeenta aan ku gadi doono ehe,
suwa sumalkay dhali doonto suwagiisa ma cad ayada marka waxay ku jawaabtay
ma cadaayo haye
kii buu ku dilay cad hor u cad hor u cad
marka maxaa ku keentay
dee taasoo kale hadda meesha ka muuqataa wax baan qarsan soo gelina iyo wax baan qabanoo weliga xaggiisaan wax daad kasoo bilaacano meesha aan soo marin marka yaala di- marka yaala dili rabo hadda
dadweynaha baa lalaan rabaa ah marka dadweyne hadda la- yaala yaala ra- yaala raayi rabaa leedahay dadweynaha baa lalaan rabaa nafsi waxaa ii reeba runta ma jirin dheo haye
sida aniga u arka waay marti nin walba laakiin fikrada buu iska leeyahay waa sax
wax baan kuu qaban haddaan ku dhaho ah inaan kuu qabto meesha way ku jirtaa haye wax baan ku siin haddaan kuu dhahana hoobaan kuu dhandhaw laakiin een, xuseinow een, g- xildhibaanadii xitaa waxay difaaceen oo taageereen een, gofanareyaasha waxay dhaheen wax ilaahay untoo dowladda ay bixisay ay siisay ma lahan waxay sheegeen xitaa inay wa- wada hadal ama xiriir ay la sameeyeen gofanayaasha sida ka- gauntiga gaarisa wajeer iyo mandheera iyo taanaarifa waxay sheegeen in gofanayaasha xitaa wax lacag aybasan hayinbo
haddee haa ninkan waxay wax uu qaban lahaa ma haye
dadkiisu wax u qaban lahaa laakiin ninkan waa dadkiisu dhex jooga dadweynihii soo doortay hadduu wax hayo oo khasnada wax loo soo geliyo waxaa soo gal intuu yidhahd wax uu ku tilaabo qaadi lahaa khasnada iskagama jirin aada iyo aad oo oo keedka ma u dhigeen waxaan Mhm.
waxa waddanka ka dhici buu arkaa xaggan hadda gaarkiisa laga bax nairobi lama aadi karo madiigas lama sii aadi karo dhaadhaab lama aadi karo masalaani lama aadi karo meel kasta wuu ka go-an yahay meeshan hadda oo balabala iyada weli waa ku fatahaw haye
ninkaasoo wax ma uu qabteen haye
haddii wax aan bax aad haynin haddii lagu dhaho wax ku qabo ah, xaggeed u dooni waa ma leh
nimankan waxaa laleeyahay gacantiina maran in dhulka ku dhadhooba dhooleydiina waxaan berigan ilmaha eh, ma- markuu roobka sidanoo kale u dooyan dudumaan intaan dhoobo ka guranayo yaan lo iyo wax baan ka sasamayn jirna dhoodhoweylada ee hadda hadda xildhibaanada waxay sheegeen in cabsi laga qabo xitaa in khilaaf uu soo kala dhaxgalo midnimada uu soo kala dhaxgalo eh, gabanayaasha iyo sidoo kale dowladda dhexe ama kawntiyada maxaa ka dhalan karaa maxaa maxaa markaa ka dhalan karaa haddii midnimada uu soo kala dhaxgalo
de hadda kuwan gafanaasha iyo waxaan intuu toorweyd maba silhe madmadowga ninkuu waa way dhici kartaa inuu khilaaf ka imaado way dhici kartaa laakiin wax tabar oo ay leeyihiin oo wax ku qabsanayin baa jira intay wax kala imanayn oo lacag ah
ah Laakiin- laakiin wax ku qabsadaan hadday cirka tagaan oo ay kor isku qaadan laakiin intay wax kala imaanayn waxba umaarsan meel wado u furaba male haye
waa inay iska barbaryaan ba hadigin wajibkooda wax ay hayaan ma jirto kuwan ayagana waa imtixaan
aad baad umaadsantah xuseen oo shukran aad iyo adaa mudan adugu wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi waa xuseen falliir oo aragtiisa fikirkiisa dhegeysa barnaamijka ka dhibanayay waan uga mahad celinayaa saaxiibada idaacadda star f m codka gobolka qoybari ayaa weli dhegeysanaysaan oo inaga mahad celinaya sida wanaagsan adood la socotaan oona dhegeysanaysaan star f m codka gobolka qoybari halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu soo dhow walaale
waa dhawaa saaxiibo waa jacfar jacfar haye
horta waxay tahay eh, madax eh, madaxweyne ku-xigeenka iyo gafanayaasha waxay isku tutuuraan baa meesha kumaba jiraba haye
ay wax baan geliyay wax maada soo wax- kaamahay iyo wax baan kuu diibay ee wax ku qabada sheekada wax meel waxayba ku siininba aha wadanka sharci buu leeyahay wax walba waxbaa meel baa wax baa loo egmada waa sax
maxaa yeelay gafanayaashan shaqaal loo diibay laakiin qolaa la daba dhigo oo sanad wax la daba dhigo oo aqalku yacni sharci dejin oo gooni bay leeyihiin waa sax oo inay dabagalaan ayaga daba galaan oo waxii loo diibay ayaga ku shaqeeyaan shaqadooda ah haa haye madaxweyne ku-xigeen waxa uu leeyahay wax baan soo tuuray wax baan dah- dahlaysay waxaas mabda ama ma yaalla meesha madaxweyneha naftiisa madax ku-xigeenka naftiisa wanaagsan mabda oo dhan baaba ka dhigta haye ma buqusaysan waxaas haye waxaan waa wax yacni shikshan oo yacni wadanka iska leeyahay oo nidaam loo kala dejiyo budget meel ku qoran oo nin- yacni county walba intiisa u qoondaysan waay aha
wax hadda xag iyo xagga laiskusoo tuuri ma jira wixii meesha ku jira madowa laisla awal laisla xadirin haddana soo baxay aha cidan banaanka soo dhig laakiin nidaamka iyo asal definitionka si loo maqaa iyo loo fuliyey iyo qaraamiyada hadda meesha yaalaan wax quseysaba ma aha madaxweyne ku-xigeen haye
cidda ee quseysa ma gafana wixii u hadlaya sanataa ka ku shaqeena oo asaga aqal xoog yacni kaba madax banaan waxaan oo dhan baabay jira oo ma- sharci dejina oo la imaanay haye maajaasa arrinta ninka waxaa leeyahay waa arbixintiisa ay kasoo boodi doontaa aada iyo aad
Eh, haddii shaqa laga joojiya naftaas meesha unbay ka imaado asaga dadweynaha iyo ciddaa sanadka mashquul ku leh sax
mabda madaxweyne ku-xigeen iyo laakiin jacfarow ilaa hadda sanadkii kamay hadleen waxaa ka hadlay keliya xildhibaano ayaa ka hadleen oo u sheegeen taas midda loo baahan yaaba taas midda hadda labta aswajiraan madaxweyne ku-xigeen iyo fulaan baan u gaarayni haa sheekada maaja kusasa maaja maajaasa qodaxdiya ku jirte maxay marka u aaminsan yihiin sanatirada nafsadooda wax ka hadla ilaa hadda ma lahan walle waxay u aaminsan yihiin aha
shaqada ayaga ay quseysay baa meesha ay jirtay baa waxba ka dhaqaatin haye
maaja hadda madaxweyne ku-xigeenka lasoo faragelinaya asaga hadlaa ma ahee sheekada waxaa gafanayaasha iyo sanadka dhexdooda wixii ka jira iyo waxay sanadku uu ogyahay inba taan baa war laga sugo hor haa haa haddii waxba dowladda shaqa lacagta loo baahnaa gafanayaasha ay sha- ay u direen kawtiyaasha sanadka hadli doona sanadkaas soo bixi doona arintiis aada iyo aad iyo masiicu leeyahay saasaa ila saari jacfar aad baad mahadsan tahay nin wax og uu mahadsan yahay saaxiibka aragtidiisa fikirkiisa haliimka waana uga mahadcelinaa sida wanaagsan oo quruxda badan uu uga faallooday oogana dhiibtay aragtidiisa shukran aan ku leeyahay jacfar bal intaana aan- aan aan sii gudagelin arrimahaasi bal markan aan soo qabto baafin waxaa halkan laga baafinaya xuseen siyaad cabdi oo da-diisa u tahay sideed iyo toban sano jir waxaa la raadinaya oo uu ka maqan yahay ama uu maqan yahay ilaa iyo muddo labaatan maalmood ah dhegeysta mise labaatan cisho Ee, waa nin dheer oo caato ah markii dadka ugu wardambeysay waxa uu ku xirnaa macawiis iyo sidoo kale funaanad fadlan ciddii aragto ama meel ku og hala xidhiidho mise hala soo xidhiidho lambarkan ah dhegeystayaal waana kasoo dhiba deegaanka laga dheeraa dhegeystayaal Een, waxaana ah, aad kala xiriiri kartaan lambarada kale ah eber toddobo hal eber saddex eber hal eber lix lix hooyadii aamine cabdi mukhtaar ama suleymaan cabdi oo laga helo as- laga heli kara isagana eber toddobo laba saddex lix sagaal shan sagaal sideed eber mar kalean kugu celina dhegeystayaal waxaa la baafinayaa baafin waxaa halkan laga baafinaya xuseen siyaad cabdi oo da-diisu tahay siddeed iyo toban sano jir waxaana la raadinayaa oo uu maqan yahay ilaa iyo muddo labaatan cisho ama labaatan maalmood ah dhegeystayaal waxaana waa nin dheer oo caato ah markii dadka ugu wardambeysay wuxuu xirnaa macawiis iyo funaanad wuxuuna ka soo lumay dhegeystayaal lagdheera fadlan ciddii aragto ama meel ku sheegi karto wiilkaasi waxaad kala soo xiriiri kartaa lambaradan kale ah eber toddoba hal eber saddex eber hal eber lix lix hooyadiis aamine cabdi mukhtaar iyo sidoo kale suleymaan cabdi oo laga heli kara isagana eber toddobo laba saddex lix sagaal shan sagaal sideed eber lambarada waa eber toddoba hal eber saddex eber hal eber lix lix hooyo aamine cabdi mukhtaar iyo lambarka kale ah ee isagana laga hela Sule- suleymaan cabdi ee eber toddobo laba saddex lix sagaal shan sagaal sideed eber star f m codka gobolka uqibir ayaa dhegeysanaysaa weli saaxiibayaal dhegeystayaal oo ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka xulashada star f m oo codka gobolka uqibir madkan mid ah ee aan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysta wana shirkada isgaarsiinta safaricom safaricom waxay mar waliba macmiisha u haysaa adeegyo wanaagsan oo ku farxaan haatan waxay kuleeyihiin hama katalulu ngia digital anion soo qabso ah anion ultra oo ah, ku heli karta sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabso anion smarta toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom shabakada www masoko com macaamiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonada casriga four g waxaana ay kuleeyihiin hamaka talul safaricom waxay hadda doonaysaa in macaamiishada ka faa'iideysan fursadaha internetka sida waxbarashada waxaa la midka waxaa safaricom hadda ku siinaysa adeegyada internetka one g b oo bilaasha mar walbo aad iibsato telefoonada neon ray iyo neon ultra waxaad hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoonada cusub ee neon smart neon ultra aad ku iibsan karto qiimo aada macquul gal u ah oo aad awoodi karayso fursadan ayaa keli waxaa ka faa'iideysan kartaa ama ka faa'iideysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe tooshalaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka yaa 2g iyo 3g hamaka taluulu tusaale dhegeyso markaad telefoonkan casriga internetka aad u isticmaali karayso waxaad ka faa'iideysan kartaa waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barata xirfadaha cusub teleefoonadan waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada shubakada www masoko com dhegeystayaal haddaba waxaa ka mid a sida gabdhaha inay ka baran karaan karinta cunada noocyada kala duwan cilaanka isqurxinta dumarka ama qurxinta dumarka dhegeystayaal waxaasoo dhan waxaad ka baran kartaa qaybta youtube-ka oo telefoonka uu wato sita dhegeystayaal sawiro qurux badan sidoo kale ku qaadan karta mise ku heli aad ku geli karaysaa dhegeystayaal waxaa intaasi ku dheer in caruurta sidoo kale ay casharada ziyaadaha kasii baran karaan qaybta youtube-ka telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada www masoko com hamaka talulu ayaa lagu leeyahay dhegeystayaal aan kugu daro dhegeyste waxaan kugu darayaa adeega qaybta kale barnaamijka ka ah waana bangiga k c b bangiga k c b bank waa mid aada u wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa bangigeenu in ka badan ilaa iyo boqol iyo lix iyo labaatan sano k c b oo ah midka oo mid ka mid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursado u abuuray shakhsiyaad weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilow ganacsatada yaryar ilaa shirkadaha kacbinta dowladaha fulinta yaryar mashaariicda baaxada weyn fududaynta weliba kuruqaadista nolosha dadka iyadoo markaasi loo maray ganacsiga waaro oo la joogteyn karayo weliba hindiso aasaasi k c b waxay si hagar la-aan igu gudatay hadafkeeda ah in markaas ay taageerto dadkao dhan nooc kasta oo fursado ah ay markaasi noqoto alkudhigo for people for beta k c b waxay doonaysaa in nolosha markaasi ka bedasho laga bilaabo bedelka magaalada saameynaysa shirkadaha bulshooyinka lahebsoo la hebsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso waxaa ka mid ah adeega k c b sahal ooay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecada booqa maanta laanta kugu dhoway bangiga ama kala soo xiriir ee eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama lambarka kale eber toddoba saddex laba hal sideed toddoba eber eber eber k c b for people for beta ayaa lagu leeyahay star f m xogta gobolka qoybari sida barnaamijkaad ku maqlayseen adeegisale oo diirada ku saarayna kaga hadlaynay xaaladda hadda siyaasadeed iyo weliba sida markaasi laga yaaba in khilaaf markaas inuu soo kala dhexgalo haddii hadda markaas madaxweyneha uu soo faragelinin madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale gabanayaasha waa dowladda dhexe ee tan kountiyada kadib markii madaxweyne ku-xigeenka uu sheegay in lacaga markaas lasii kountiyada balse ay ku hayaan bangiyada oo laga doonayo in ay kasoo saaraan kana soo faaruqiyaan waxna dadka uu qabtaan iyadoo hadda fatahaadaha iyo roobabka wadanka markaasi ka dhacay dhibaato xoogan ay markaasi geysteen dhegeystayaal taasi ay hadda cara fara badan ka dhalatay sidoo kale jawaabo kala duwan ay bixinayaan madaxda markaasi kountiyada ama waa gabanarada dhegeystayaal kuna sheegeen in markaasi meel oo kaga dhacay iyadoo dowladana ilaa hadda wax markaasi lacag aysan bixinin ama sidoo kale lacag aysan khasnada soo gelin amase kountiyada ay markaasi lasoo siinin madaxweynaha ayaa marka waa madaxweyne ku-xigeenka ayaa halkaas waxa uu sheegay in markaasi dadka waxba aysan doonayn inay u qabanin iyadoo hadda xaaladda waqtiga markaasi adag lagu jiro ee cid walba laga doonayo inay gurbad xoogan u fidiso dadka dhibaatada xaaladahan ay soo gaaraan waxaana hadda markaasi qaar xildhibaanada qaar ayaa markaasi taageeray oona sheegay in ay markaasi ay garab taagan yihiin dabcan gabanayaasha una sheegeen in dowladda ay markaasi gaabid xoogan ee ka muujisay qaar ka mid a xildhibaanada gobolka qoybir ayaa arrintaasi sidoo kale ka hadlay oona sheegeen in xiriir ay la sameeyeen mise ay waceen gabanayaasha dalka waa gabanayaasha dhegeysala gobolka qoybir kan gaarisa kan wajeer iyo kan mandheera iyo sidoo kale tanariva kana hadleen xaaladda iyo waxyaalaha markaasi la sheegaya ku aadan in lacagta markaasi markaasi dowladda ay soo saartay ama ay khasnadaha kusoo shubtay balse waxay hadda markaasi muujiyeen in arrintan uu madaxweynaha soo farageliyo sidoo kalena lacagta loogu talagalay loogu idmay in wax loogu qabto laguna yaray dhibaatada iyo xaaladan hadda waa xaaladahan wadanka markaas hadda ku habsatay ee biyaha iyo roobabka dhegeystayaal sidii wax markaasi dowladda ay xukuumadda wax uga qaban lahayd dhegeystayaal waxayna ka codsadeen in madaxweyne nafsadiisa uu wadanka ama sidoo gobolka waqooyi bari uu booqdo soo indhandheeyay xaaladda maanta dadka ay ku sugan yihiin iyadoo lagu sheegay in xaalad adag iyo roobabka iyo fatahadaha ay hadda yihiin kuwa ugu adag kuwa ugu dhibaatay saameynta badan ay hadda ayla dala dhacayaan ama ay la kulmayaan gobolka waqooyi bari jidgo-on oo ku dhacay gobolka waqooyi bari yari oo halkaas laga soo tabinayo iyo qudaar la-aan iyo sidoo kale shidaal la-aan iyadoo waddooyinkii intooda badan ay go-een hadda waxay ka codsanayaan waxyaalaha markaasi dabcan ka codsanaya madaxweynaha inuu soo indhaindheeyo soona eego soo iskana dhaaf warbixinta iyo warbixinada markaasi loo soo sheegayo ku aadan gobolka waqooyi bari xildhibaanada oo markaasi horkacayeen farax macalin oo lagdheer dabcan dhadhaab laga soo doortay sidoo kale eldaas xildhibaankeeda aadan kaynaan weytaan dhankaasi mandheera ayaa markaasi horkacaya xildhibaanadan kana hadleen in si deg deg ah arrintan markaasi loo fargeliyo loogana hadlo xaaladda iyo waaqica markaasi gobolka waqooyi bari ka taagan haddaba dhibaato fara badan ayuu rababka iyo weliba fatahaadaha ay saameyn xoogan ku yeesheen iyadoo marka hore markaasi looga baaraandegin ama sidoo kale laga fiirsanin inta badanna waxaa markaas leeyahay inay la fududaystay iclaama dabcan iclaanka markaasi la jeedinaya ku aadan in taxadar xoogan markaasi ay ka yeelato dowladda iyo sidoo kale kawntiyada sidii markaasi iskaga muuslaamisay iskaga gargaar lahayn dhibaatada iyo xaaladaha hadda waqti markaasi dadka ay wajahayaan hadda waxaa markaas la isweydiinayaa maxaa markaas la gudban xukuumadda siday wax markaas kaga qaban lahayd dhibaatada iyo xaaladaha ee roobabka fatahaadaha ay geysteen iyadoo guryaha biyaha ay galeen sidoo kale jidadkii wadooyinkii markaasi biyaha ay gooyeen waa su-aala hadda la isweydiinayo iyo waxa markaasi looga fadhiyo ama soo kordhin ama uu soo kordhin karo xukuumadda hadda hogaami ama hogaaminayo william ruto dhegeystayaal waana su-aalaha hadda markaas la isweydiinayo waxa ka dhalan karo waxa uu soo kordhin karo iyo waxa hadda dadka u baahan yihiin dhegeystayaal su-aalahaas ayaa la isweydiinayaa oo hadda markaas miiska saaran dhegeystayaal iyo weliba hadalka markaasi uu jeediyey madaxweyne ku-xogeenka rigaadiga shaagwa ee ku aadanaa dabcan lacagta kawntiyada lagu talagalay elnino sheegana inay hadda ay doonayaan inay gadaal marsadaan eed iyo weliba daleeceen iyo weliba cambaareen iyo weliba canaan ayuu iskugu daray gabanarayaasha dhegeystayaal waa madaxweyne ku-xogeenka hadda waxaa laga codsanaya madaxweynaha inuu arrintan soo farigeliyo sidoo kalena intuu midmadow uusan soo kala dhexgelin dowladda dhexe iyo weliba uu hogaaminaya nafsadiisa madaxweynaha iyo sidoo kale ku-xogeenkiisa iyo tan kawntiyada dhegeystayaal arrimahaasn barnaamijka diirada ku saaran ee kaga hadlayna saaxiibo fara badan ayaa ka qayb qaatay qadarin iqaaya aan u hayna dhegeystayaal weliba aragtiyada fikirkooda si saliima si wanaagsan markaas uga dhiibtay waana uga mahadcelina kuwa hadda soo bigsan waxaan leeyahay shukran ood ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka xulashada inta isku dayda inay ka qayb qaato inta u suurtagelayso inta cariri dareemta mabiisi mashquul markaas telefoonada ee markaasi dareemeen waxaan leeyahay shukran dhammaantiin meel walba joogtaan solba inoo dhegeysanaysaan waa niin mahadcelinaynaa saaxib yaal mar walba heerkan waxaan kusoo gaarin adigu waxaan filayaa in xaaladda maanta aad ku sugan tahay inay sidoo kale jawi macan ama jawi fiican inaad ku jirto oona ku sugan tahay dhegeysa jimco wanaagsan dhammaantiin shukran anigoo yuusuf bakada barnaamijka nala socodsiinaya nii daadiinaya nii soo saaray niina farsameynaya dhegeystanay berito ayaan kulmi doonaa ee xaaladda gobolka waqooyi bari inta ka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu